dowladda soomaaliya ayaa duleedka magaalada muqdisho ku dhisayta garoon weyn oo diyaaradeed garoonkunya nagada doono ku caalamiya kaaseyti oo magaalada muqdisho injaro doona soddon iyo shan kilomitir sida maareeyaha hay-adda duulista rayidkuusi sheegay garoonka aadan cadde oo ekaan hatanka weyn ee la isticmaalo uya nagadi ku xamilo waaye diyaarado caalamiga ee garoonka saytiha kadegow saashaatowna wayba usanagaday ku hamiinkii diyaarado qaar hankadega korna maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin xasan yaha bandhigay qorshaha garoonka cusub ee dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ee ku dhisi doonta duleedka muqdisho garoonkunya sheegay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ini dhaqaalo badan uuse ka baha doona taaseytii oo dowladda soomaaliya iyo bii doonta dhammaan dhaqaalo ka bahow garoonka marka garoonkan go-aan kama dambaysa dowladdu waxay gaartay in garoonkan uusan ahayn garoonkii caasimadan iyo ummadda soomaaliyeed ay hiigsanaysay ay ku riyoonaysay uusan ahayn hadda lasii maaragtay lasii isticmaalo laakiin madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu go-aamiyey in garoon cusub oo caasimadda iyo ummadda soomaaliyeed u qalba in dowladda soomaaliyeed ay dhisto gacantaa lagula jiraa locationkii waa la helay highweyo ayaa ku xiri doona garoomada waxaa dila magaalada kualalambuur oo kale siddeetan kilomitr magaalada u jiraa addis ababa oo kale hadda garoonkan booli la yiraha maahane garoon kale oo konton kilomitr u jira ayaa hadda bilaabeen magaalada waa in laga saaro jooma kenyaata waa aragtay waxaa la xadeeyey waxay ogaayeen in lacag fara badan uu baahan yahay garoon cusub inuu dhiso waagii hore ayay waxay xad weynay u oodeen marka hadda ranway kale way ku darsan karaan meel taxi way kale ku darsan karaan baakin kale aada dhul baaxad weyn ayaa loo xadeeyay markii hore marka waxaan rabnaa hadduu ilaah yiraa garoonkan cusub dowladdu waa ka fikirtay si fiicana madaxweynaha iyo prime ministerku update uga yihiin xad aada u baaxad weynaa loo qabtay magaalada wuxuu u jiri doonaa soddon iyo shan kilomitr hadduu ilah yiraa u jiri doonaa hayweeyo ku xire adduunku waagii hore garoon waxaa loo yaqiin garoonka keliya dowladdu caga dhiganayso hadda laakiin adduunka wuxuu isla qaatay haddaanay jirin waddo garoonkii lagu gaaro den garoon ma jiri karo soo waddooyinka soo gala garoonka oo dhan waxaa loo aqoonsaday inay yihiin qayb ka mid a garoonkii fiditaanka magaalada iyo shaqada garoonka oo korortay iyo saameyn weynka waalatay garoonka aadan cadda ee muqdisho iyo ina dhowaan la dhisi doono garoon cusub oo hadda tayo iyo weliba qalab ahaan ku faydlakan haddii la isticmaalo